tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalkii u dhexeeyey maleeshiyaadka liyubolis iyo dadka ku dhaqan deegaanka dacaawaley ee dhulka soomaali galbeed oo ay dowladda xabashida itoobiya ciidan geysay deegaanadaas ayaa waxaa hadda la soo warinayaa in ay bilaabeen in ay firxadaan isbuucyadii ugu dambeeyey boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka liyubolis ayaa isaga firxaday degmada yoocaale iyo tuulooyin hoos yimaada sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidankaasi asbaabaha keenay firxadka askartan ee degmada yowcaale ayaa waxaa ka mid ah in markii horeba aan istaraatiijiyad lagu keenin ciidankaas ay nala kulmeen xaalado adag oo xagga nolosha ah saraakiil ka tirsan ciidanka liyubolis ayaa waxa ay sheegeen in ciidanka halkaasi ay ku dishay duruufo adag islamarkaana waayeen wax garab istaaga iyagoona si firxad ah isaga kala cararay deegaanadii lagu soo daadiyey dadka ku dhaqan degmada yowcaale ayaa iyagana waxa ay sheegeen in ay halkaasi ku arkeen askar badan oo liyubolis ah oo baxsad ah kuwaasi oo qaarkood la sheegay inay si dhumaalaysi ah u baxsadeen